Dhallinyaradu waa laf-dhabarta horumarka bulsho kasta. Waxay leeyihiin awood, hal-abuur, iyo karti ay ku gaari karaan koboc dhaqaale iyo mid bulsho. Hase ahaatee, caqabado badan sida shaqo la'aan, dhaqaale xumo, aqoon la'aan ganacsi, iyo kalsooni darro ayaa hortaagan dhalinyarada si ay u bilaabaan ama u horumariyaan ganacsiyo gaar ah. Sidaas darteed, waxaa muhiim ah in la sameeyo wacyigelin iyo dhiirrigelin si loo kiciyo hamigooda ganacsi. Jowhar waxaa ku nool dhalinyaro badan kuwaas oo la daalaa dhacaya shaqo la'aan, balse jecel inay sameeyaan ganacsi. Waxaase ka hortaagan caqabadaha aan soo xusay. Si loogu dhiirrigeliyo dhalinyarada bilaabidda ganacsi guuleysta, waxaa wacyigelin u sameeya dhalinyaro muddo ku jirtay ganacsiga, waxayna dhalinyarada Jowhar ugu baaqeen in ay ku dadaalaan sidii ay u bilaabi lahaayeen ganacsi.
Horta ganacsi in la bilaabo hawl badan ka horeyso. Dhalinyarta badanaa hadda wadanka joogtid uma diyaarsana inay ganacsi bilaabaan aan isdhihi karaa. Waayo ganacsiga markaad bilaawdid wuxuu u baahan yahay waqti badan in loo safro, waqti lagu dadaalo. Laakiin dhalinyarta waxaan is leeyahay badanaa wadanka joogto ayagoo ganacsi bilaaban karay wax bilaabin. Marka waxaan is leeyahay dhalinyartaaba u diyaarsanayn inay shaqaystaan. Badanaa waxay ka door bidaan markay jaamacadaha iyo meelahaas kasoo baxaan shaqooyin fiifiican iyo wax wanaagsan iyo waxaas sii raadiyaan. Marka ganacsigana dhib badan iyo hawl badan uu rabaa. Marka waxaan is leeyahay inkastoo wax kasta ganacsi markii la bilaabayo ay u baahan tahay dhaqaalo. Haddana waxaan is leeyahay dhalinyarta wadanka uma diyaarsana inay shaqaystaan. Saasaan is leeyahay aniga. Jowhar hadda magaalada aan ku noolnahay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxyaabaha caanka ay ku tahay waa xoolaha iyo beeraha. Adoo Jowhar jooga marka haddii aad aad baqaar weyn oo badan konton kursi gelisid waxaa kaaga fiican oo toban eer toban acre beer toban acre beer samaysto ilaan oo wax soo saar sameeya haddii aan beledweyne tago aan iraa lo aan dhaqanaa say tahay ma shaqaynayso laanno ganacsiga waxaa ka horeeya horta meesha aad ka samayn rabtid inaad fahansan tahay jowharaa joogtaa beer iyo xoolo sameey beledweyne joogta ama muqdisho ganacsi sameey haddaan hadda hadda xamar aan tago dhah geelaan dhaqanaa ka war gudiis ama xamarweyne aan qol ka kiraysta sax ma ahan muhiimadda marka waxaa waaye meesha aad wax ka samaynaysid horta inaad inaad iska fiiriso marka waxaan jeclaan lahay dhalinyarada inaysi meel walba ay maaragtay gacma gacmaystaan ay shaqaystaan ay ganacsadaan nooc kasta dadaa ajire ee wuxuu tacbaayaa yaanya wuu ka ganacsanaa maanta wuxuu safrinaa shan jiirgaan iyo meelahaas safaraas u qaadaa magaaladuu geynaa ile beertiisa ay ugu baxday lacag uu soo helaa cawada laba milyan saddex milyan mil iyo shan boqoloo wataa marka ganacsiga kamid ile shaqadaas u yaqaanaa mid kale wuxuu garanaa bocorta iyo basasha iyo waxaasoo kaloo inta ka shaqaay mid cambahu kasaa xataa cambaga ganacsi waa nima halaho markaas waraab rabo markii yacni osdhalaayo xilligiis dhalaayo kaloo fasal kaloo nimaa yaqaana anoo kaloo ma aqaana ilaan xoolihiina aqaana geed ma kasaay ninkaasna wuxuu leeyahay waqti hebelaas dhalaa bil hebelaas dhalaa waraabkiisa saasoo kaloo cumrigiisa halhaas jiroo kaloo yacni yacni wax badanaa horta iska jiro laakiin waxaan dhalinyarada jeclaan lahay inaysi maaragtay ganacsigaas ay wax fahmaan ay shaqaystaan baagamuudada iyo wareega iyo dulmiga iyo barabagandada ay iska dhaafaan ayaan jeclaan lahay weriya si kastaba haatee waa muhiim in la helo dhalinyaro da'yar ah oo ganacsato ah si ay qayb uga noqdaan korarka dakhliga dalka